midda aan maanta la bilaabi karin waa midda siyaasadda maanta anagii etoobiya siyaasadaan ka midoobaynaa in la yidhaha lama bilaabi karo wakhtigeedii maaha dalkaani markuu dego oo dowlad yeesho oo dowladdiisu dowlad degan oo adag ay noqoto markaas waa laga waa iswarhadaayo horta ma dhinaca siyaasadda ma bal dhinacii dhaqaalaha wax badanaan ban isaga aan ka heshiina ka ballanaa dhinaca siyaasadda ma ka ballami karaa markaas doodeeda iyo ra'yigeeda waa la furi karaa maanta equal maahin dhinaca siyaasadda iyo dowladnimada marka maanta waxaan qabaa wadaxaajoodkeeda lama bilaabi karo xataa iska daa waa midoobaynaa iyo hal madaxweynaan yeelanaynaa iyo xaggaan ka dhacaynaa iyo waa waxa waaye waa taasi waa maxay ahayd waa ka dareemea la dhihi jira waay ma dhici karto mana furna albaabkaas maanta laakiin midda dhaqaalaha iyo masaarixda in laga wada hadlaha wada hadalkeeda waa la bilaabi karaa ayadana maanta mid shub inta laisku yidhaha xuduudihii waa la furay wixina waa isdardareen la leeyahay ma noqon karto laakiin meeshaasi afkaartaas maanta waa la bilaabi karaa waa laga hadli karaa waa laga doodi karaa waa la bilaabi karaa laakiin midda siyaasadda lama bilaabi karo